والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay mabxadkii ahaa taxriimu binaa'i lmasaajid alqubuur inaan la ogolayn in qabriyada laga dul dhiso masaajid iyo in lagu cibaadaysto toonna waxaanu ka soo baxnay markaa adiladii ayaynu soo sharaxnay shala almadlab athaani waxaa weeye aqwaal alculamaa aqwaasha culummada ayaynu soo qaadanaynaa fii macnaa itikhaadi alqubuuri masaajid ay ka yidhaahdeen ama ha noqdeen culummada madaahibta ama ha noqdeen culummada kale culamaa ahlusunna wixii ay ka yidhaahdeen ayaanu wax ka tilmaamayna wa fii macna almasaajidi aqwaalun waxaa ku soo aroortay aqwaal ayaa ku soo aroortay saddex qowl ayaa ugu wanaagsan oo waxa weeye aynu ka soo qaadanayna axaduha kan hore waxa uu odhanayaa annahaa bimacnaa assujuud macnaa itikaadi almasaajid macnaheedu waxa weeye leeyihiin assujuud ayaa loo jeedaa wa hiya jamcu masjidin waxa weeye masaajid jamcu masjid weeye bay yidhaahdeen culummada qowlkaa horta ku tagtay oo waxaa la yidhahdaa yuqaalu waxaa la yidhahdaa sajadtu waan sujuuday sujuudan sujuud ayaan sujuuday wa masjidan taas macnaha marka loo jeeda waa maxay oo la nahayinayo macnuhu waxaa weeye bay yidhaahdeen anna athara asujuud waxa ka dhalanaya qofku markuu sujuudo ila cibaaduu la yimide lilaahi ilaahay baa leh keligii ee waxa weeye cid kale yeenan maaragtay ha siinin yacnaa macnaha waxa weeye yacni waxay u jeedaan ay dhahayaan huwa ana almustaxiqu kan muta in loo sujuudo oo xaq u leh oo waxa weeye sujuudda xaq u leh waa allah subxaana wa tacaala cid kale oo xaq u leh ma jirto oo loo u bannaan tahay inay loo sujuudo qowl waa kaa waa masjid marka macnaha sujuuddaa loo jeedaa sujuud oo dhan iyo cibaad oo dhan allah baa iskale waayo macnuhu wuxuu ku socdaa aayaddii wa ana almasaajida lilah falaa tadcu maca allahi axada alqowl thaani waxa uu odhanayaa macnuhu waxa weeye ana almasaajid hiya waxa weeye masaajidda loo jeedo waa almawaadic almabniya meelaha loo dhisay oo loo dhisay lisalaati sidaa hadda masaajidkeennan oo kale kaas ayaa loo jeedaa almuhaya-ati loo diyaariyey in lagu sujuudo oo loo tukado ayaa loo jeedaa marka qowlka labaad wuxuu odhanayaa waa macnuhu waxa weeye waa jamcu masjid masaajid waa jamcu masjid waana masaajidaan caadigaaba loo jeeda alqowl thalith qowlka saddexaad wuxuu odhanayaa ana almasaajid aayadda macnaha loo jeedo wa ana almasaajida lilah hiya alacdaa waa acdaa linsaan wey acdaada allatii yusjudu calayha lagu sujuudo ayaa loo jeedaa yasjudu calayha alinsaan uu qofku ku sujuudo min jabhatihi wejigiisa wa yadayhi gacmihiisa wa rukbatayhi iyo waxa weeye lowyadiisa wa qadamayhi iyo faraha lugaha maadaama uu nebigu xadiid ku tilmaamay umirtu an asjuda sabcata acdaa waxa weeye toddobadaas xubnood ayaa loo jeedaa walmacnaa macnuhuna waxa weeye marka loo dan leeyaho aayaddu haynayso macnuhu waxa weeye annahu laa yenbaqii ma habboona ay laa yajuusu ma bannaana an yusjada in loo lagu sujuudo oo waxa weeye calaa haadihi alacdaa xubnaha ilaahay uu abuuray oo uu ku siiyey oo u diyaariyey cibaado say u laalaamayaan iyo say u kala baxayaan allah subxaana wa tacaala uu u talagalay isaga in lagu caabudo cibaadadiisa ama salaad ha noqoto ama wax kale ha noqotee hadihi alacdaa ilaa lilah allah subxaana wa tacaala mooye cid kale uma bannaana in waxa weeye lagu caabudo saddexdaa qowl ayay ka yidhaahdeen culummadu oo odhanaya qowlka ugu horeeya mas waa mowdicu sujuud oo dhulkao dhan baa soo gelaya qowlka labaadna waa masaajidda loo dhisay salaada qowlka saddexaadna waa kulli macal xubnahaaga iyo acdaadaada ayaa ka mid a qaala ibnu xajar alhaytami alfaqiih alshaafici ma aha ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga saaxibu fatxulbaari ma aha waa faqiihii shaaficiga ahaa oo waxa weeye kutub badan buu leeyahay ay ka mid tahay azawaajir can ikhtiraafi alkabaa'ir kitaab weyn oo kabaa'irta uu kaga hadlay buu leeyahay waana muftigii masar baan jiro maaragtay faqiiha oo shaaficiya weeye xilliga sheekh islam temiya iyo xiliyadaas isku wakti ahaayeen qaala waxa uu yidhi raximahullah markuu ka hadlayey waxa uu yidhi waitikaadu lqabri masjidan in qabriga masaajid laga yeesho oo waxa weeye qabrigii masaajid laga samaysto macnaahu waxa weeye loo jeedo assalaatu calayhi in lagu tukado ow ilayhi ama xaggiisa loo tukado laba macno buu marka ku fasiray itikaadu lmasaajid macnuhu waxa weeye buu yidhi sida axaadiistu tilmaamayaan inaad salaadii u tukatid qabri xaggi ama dushiisa ku tukatid oo ku sujuudid labadaasba xadiidka iyo waxa weeye way soo gelayaan adilada mancinaysa oo lama ogola qaala alcalaamatu asancaani markuu sharaxayo sublusalaamka waxa uu yidhi isagu waitikaadu lqubuuri masaajid in masaajid laga yeesho qubuurta acamu way kasii guda ballaaran tahay oo way kasii weyn tahay an yakuuna bimacnaa inuu macnuhu ahaado asalaa asalaatu ilayha salaada in xaggeeda loo tukado oo amase calayha ay macnaha waxa weeye salaada keliya ma aha ee waxa weeye ama dusheeda ha lagu tukado ama xaggeeda ha lagu tukadee way soo gelaysaa laakiin maxaa kaloo soo gelaya oo kasii gudaballaaran waxa uu yidhi waaldaahiru sida daahirka ana alcillata cilladda loo diiday waxa weeye saddu dariica in la awdo albaabka uu waxa weeye shirkigu ka soo gelayo iyo wasaa'ilka shirkiga ah in laga awdo dadka waalbucdu in waxa weeye laga fogeeyo oo waxa weeye atashabuh tashabuhi in laga fogaado bicabadati alawthaan kuwii waxa weeye sanamyada caabudayey in laga fogaado wixii ay samaynayeen sababtu maxay tahay iyagu waxa ay samaynayeen aladiina yacmaluuna aladiina yucadimuuna waxa weeye weyneynaya oo arrinkaas iyagu aljamaadaad waxyaala aan dee maaragtay naf lahayn oo jamaad ah oo dhagxan iyo qoryo ay qureen ayay waxa weeye weyneynayaan oo u sujuudayaan alatii laa tanfacu walaa tadur laa tasmac walaa tanfac walaa tadur waxna ma maqlayso waxna ma anfacayso waxna ma dhimayso kuwaas si looga dheeraado ayaa waxa weeye loo nahiyey atashabuh marka waxa uu leeyahay sancaani waxaa la diidayaaba waa in gaaladii wixii ay samaynayeen waxa weeye lala sameeyo wax u eg oo waxa weeye haddii aad adiguna qabrigii ku ag tukatid ama ku sujuudid dee waxaad shabahaysaa kii sanamka oo kale oo ay qabuurahooda iyo sanamyadooda ku samayn jireen sidoo kale buu yidhi waxaa kale oo ku jirta buu yidhi mafsada maaliya walimaa fii infaaqi almaali maalkii oo lagu bixinayaa ku jira fii daalika arrinkaa lagu bixinaayo min alcabath maxay taraysaa masaajid wax laga qabri laga dul dhisay dhismo waxa weeye waa altadbiir alkhaali min almaslaxa can almaslaxa waxa weeye can nafci waa tadbiirku waxa weeye xoolaha in lagu cayaaro walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaadiin tabdiirku marka waa xoolihii oo lagu cayaarayo marka qabri bay waxay ka dultaagayaan dhismo waxa uu anfacaya ma jiro waxa uu taraaya male marka waa xoolihii uu lagu cayaaraayo oo aan wax maslaxada iyo wax nafciya kan dhintayna ugu jirin kan noolna ugu jirin sidaa daraaddeed buu yidhi waa mafaasid iyo mafaasid kaleoo ka dhalanayso waxa weeye maa yubnaa cala qubuur mafaasid badan baa ka dhalanaysa waxaana ka mida mafaasidaasi waxa weeye tashabuha iyo dhibaatadaa ka imaanaysa iyo waxyaalahan ay masaajida iyo min almashaahid waxa weeye walqubaab ay teendhooyinka ay ka duldhisayaan qubooyinka iyo daharada iyo waxaasoo dhan baa la yidhaahdaa mashaahidda iyo kulli waxaasoo dhan marka waa mafaasid aan wax maslaxada haba yaraatee ku jirin wey marka saasuu isaguna u sharaxay sancaani raximahullah oo waxa uu adkaynayaa inay gebigeedaba arrinkaasoo dhan laga dheeraado oo aan qabuuraha waxba laga dhisin masaajid iyo keyrkii toonna ama ha noqoto maaragtay dahar ama ha noqoto maaragtay wax laga dul dhisay wuxuu doonaba ha noqdee inaan la ogolayn ayaa halkaa laga fahmaya wa qaala sheikhu islaam ibn taymiya raximah llahu tacaala isaguna isagoo sharaxaaya waxa uu yidhi markuu sharaxaayo waxa uu yidhi waitikaadu lmakaani masjidan in laga yeesho meel makaan in laga yeesho masjid huwa waxa weeye macnaha loo jeedo an yutakhada in laga dhigto oo laga samaysto lisalawaati salawaatkii loo samaysta alkhams salaada in loo samaysta meesha ayaa sideeda masaajid la yidhaahdaa curfiga macruufka iyo wa gayriha iyo cibaado kaleba in loo samaysto oo halkaas salaadii iyo sunankii iyo lagu sameeyo kamaa tubnaa sida loo dhiso almasaajid sida masaajida macruufka ah sida loo dhiso ayaa la yidhaahdaa buu yidhi sideeda masaajid lidaalika arrinkaas marka masjid inaguba waxaynu u naqaanaa macnahaas in masaajidkii salaada loo dhisto oo ilaahay darti loo dhiso oo lagu cibaadaysto qaala waxa uu yidhi walmakaanu lmutakhidu masjidan meeshii masaajid laga dhista marka oo laga yeesho inamaa yuqsadu fiihi waxaa loola jeedaa oo ulajeedadu ay tahay cibaada cibaadatullaahi subxaana wa tacaala ilahay in lagu caabudo wa ducaahu iyo lagu baryo qasdigu waa intaa cid kale in lagu barya ma aha marka in ilaahay lagu baryo oo lagu caabudo laa ducaa'a waxa weeye almakhluuqiin ma aha in lagu baryo kuwa makhluuqiinta la abuuray waxa weye marka arrinkaasi waa fa xarama nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuu xarimay oo waa uu nahiyey marka maqsuudkiisana isaga waxa u socdaa wuxuu isku kaa barbardhigayaa maadaama masjidka ilaahay darti loo dhisay oo salaad iyo duco iyo cibaado loo dhisay meeshii kale oo haddaba wixii kale oo lagu keenaa marka oo in wax makhluuqa ama lagu weyneeyo ama lagu baryaa dee markaas shirki bay noqonaysaa oo ma bannaano wey ma bannaano calaa kulli xaal marka taana waa waadix oo wax bannaan ma aha qof walba oo muslimana waa ogya marka meel kasta oo masaajid laga dhiso waa inuu noqdaa masaajidkaasi allah subxaanahu wa tacaala waa inuu noqdaa keligii waa inuu noqdaa haddii marka masaajidkii inta ilaahay darti loo dhisay oo waxa weeye ilaahay lagu caabudayey haddana cid kale lagu caabudo xaaraan bay noqonaysaa fa xarama sala allahu calayh waaalih wasalam arrinkaa wuu wuu xarimay an yutakhada in laga yeesho qabuurahum ay qabuura alambiyaa waasaalixiin masaajid in laga yeesho ayuu xarimay masaajidkaasoo yuqsadu salawaat salawaadka loo qasdiyo fiiha oo salaada lagu soo tukado in laga yeesho waa uu xarimay kamaa tuqsadu sida loola qasdo salaada almasaajid almacruufa sida masaajidda caadiga markaasu waxa uu sii tilmaamo waxa uu yidhi wain kaana alqaasidu lidaalika arrintaa lagu baraarugo wain kaana alqaasidu bidalika inamaa yaqsudu cibaadat allahi waxdahu laa shariika lah u fiirso masaajidka qabriga laga dul dhisay haddii xataa kan ku tukanaya isaga ulajeedadiisu tahay isaga ilaahay darti oo uunan u jeedin qofkan inuu caabudo xataa lama ogola sababtu maxay tahay waa dariica waa wasiilo waxa weeye gaarsiinaysa ilaa an yuqsada in loo qasdiyo qofkaas meesha waxa weeye ku jira ilaa an yaqsaduu almasjid inay u qasdiyaan masaajidka liajli saaxibi alqabri haddii masaajidka marka hore kuwii waynu soo marnay tay culummadu uga soo hadleen qoladii markii hore masaajidka waay waxay sanamyadii uga dhiseen oo waxa weye u sawireen inay iyagu ku xusuustaan soo ma haddaad marka adigu maanta qabrigan aada leedahay anigu sheikh fulaan ma caabudayo ee waxa weeye ilaahay baan caabudayaa oo ilaahay baan masaajidka ugu tukanayaa hadde waxaa imaan doona dad kugu dayanaya oo hadhow iyagu aan qasdigaagaan garanaynin soo maa sidaa daraaddeed buu nebigu nahayoo diiday oo la diiday marka waxa weeye mana aha salaada keliye nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan ayuu diiday in waxa weeye lagu shabaha gaaladii fanaha wuu nahayay nebiga calayhi salaatu salaam itikaadaha in laga yeesho waxa weeye hada almakaan waxa weeye lcibaad alcibaada cibaado in laga yeesho licibaadati illaahi waxda waa uu diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtu maxay tahay lianlaa si aynan u dhicin yutakhada inaan laga yeelan dariicatan dariico ku gaarsiinaysa ila shirki wasiilo gaarsiinaysa shirkigii inaan laga yeelan ayaa awgaasaa loo diiday kalaamkaa ma fahanteen ikhwaani sababta loo diiday masaajidka in lagu tukadaba waxaa weeye inaan hadhow shirki ka dhalan meesha inaan meeshaa shirki ka imaan marka shirkigii baa albaabadiisii la xiraya oo la awdayaa si aan dhibaato u dhicin markaasuu arrin qiyaasa keenay oo aan ahaynba arrintaanoo wuxuu ku tusaalaynayaa ku barbardhigayaa ficil kasta inay arrintan ku qumayso wuxuu yidhi walficilu idaa kaana ficilku haddii uu noqdo yufdii mid gaarsiinaya ficilkiisa lagu gaarayo ilaa mafsadatin dhibaato mafsado uu ku gaarsiinayo walaysa fiihi maslaxa wax wanaaga oo raajica raajixa waxa weye maslaxo weynna ayna ku jirin oo mafsadada ka weyn yunhaa canhu waa la nahyinaya ficilkuu doona ha noqdee haddiiba marba mafsada meeshaa ka dhalanayso waa la nahyinaya maxaa u tusaalaa kamaa nahaa siduu nebigu u nahiyey can isalaati salaada in la tukado sunnaha waxa weeye fi lawqaati athalaatha waa xilliga qoraxdu soo baxayso iyo xilliga bacda sala maaragtay ay bartanka taagan tahay iyo xilliga ay dhacayso saddexdaaba waa laynoo diiday inaan sunnaha tukanno shaydaanka ayaa markay soo baxayso isku aadiya markaasay qoraxdu markay soo baxayso u sujuudi jireen markaasuu shaydaankiina isku aadin jiray sidaa daraaddeed marka adigii muslimkaa waxaa lagu yidhi xilligaas mushrikiintu ay sujuudayaan shaydaan bay caabudayaane adigu ha sujuudin baa lagu yidhi marka oo jooji salaadii mafhum ma tahay ikhwaani ilay saddexdaa waqti waa laynoo diiday sababta laynoo diidayna waxa weeye yaynu shabihin gaaladii oo waxa weye mushrikiintii aynu shabihin jooji baa layidhi sababta maxay tahay limaa fii dalika min almafsada mafsade ayaa ku jirta alraajixa oo maslaxadii ka weyn adigu salaadan laba ragcadood baa tukan lahayd ajar baa laguu qori lahaa laakiin atashabuh baa la diidan yahay tashabuha oo mushrikiintii inaa shabahdid oo waxa weeye markaasi dad kale kugu kadsoomaan oo loo maleeyo dadka muslimiinta ana laftigoodu inay waxa weeye ma xilligaas oo kale ay waxa weeye shabahayaan oo sidii mushrikiintii oo kale wixii isku darmaan marka ayaa la diidaya sidaa daraaddeed marka tashabuhaas oo yufdii ilaa shirki shirki gaarsiinaya qofka ayaa loo diiday marka sidaa daraaddeed haddiiba salaadii oo min acdami alqurabaat ah la diiday in gaaladii xilligoodii ay samaynayeen shirkiga lagu shabaho oo la isku ekaaday le iyaguna waa sujuudayaan maogta haddii la diiday meel kasta oo tashabuh ka imaanayo lama ogola waa la diiday walayse buu yidhi wax ku suganna ma jirto fii qasdi salaati salaadii in loo qasdiyo fii tilka alawqaati maslaxa kuma jidho inaad tidhaahid ilaa wa ilaa anuu saddexdaa waqti baan tukanayaa maxay tahay maslaxadda ku jirta ilaa xilli kastaad ilaahay caabudi kartaa awqaaddii waa badan tahay saddexdaa waqti waad ka maarmi kartaa oo markay qoraxda xoogaa soo baxdo oo iyaga waqtigoodii ay tukan jireen oo sujuudi jireen ay dhammaato dee markaa tuko adugu oo waxa weeye khilaaf iyaga soo nebigu inama dhihin hala khilaafo oo waxa weeye yaan loo ekaanin waxa weeye yahuudi iyo nasaaradii iyo mushrikiintii ha is cibaadadeennu inay u ekaato waa la diiday marka tadawuca in la tadawuco oo tadawuc la tukado waa wax waasica weeye awqaad badan baa la samayn karaa calaa kulli xaal marka kalaamkiisaas waa dheeryahay khulaasadiis waxay tahay kalaamkiisaas sheikh islaam ibnu taymiya wuxuu inoo khulaasaynayaa oo kalaamkiisaas uu ku dul wareegayaa inaan la ogolayn oo ay xaaraam tahay inaad gaaladii ku shabahdid xagga cibaadada mafhuumata ikhwaani marka kalaamkiisaas waa dheeryahay iska akrista insha allah waxaanu u gudbaynaa khulaasada waxaan khulaasaynayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala saddexdaa qowl oo culummadu ay sheegeen oo aynu nidhi itikaadu lmasaajid macnaheed wuxuu noqonayaa in salaad xaggiis loo tukado ama lagu dul tukado ama masjidkiiba qabri laga dul dhiso oo waxa weeye lagu lagu sameeyo kulli inay soo gelayso adilada markaa loo daliishanayo iyo waxay culummadu sida ay u daliishadeen ayaynu soo khulaasaynaynaa oo waxa weeye aynu tilmaamaynaa wey walxaasil khulaasadu waxay tahay annahu qad tabayana waxaa inoo caddaaday mimaa sabaqa wixii soo hormaray oo min al axaadiidi axaadiidtii hore aynu usoo sheegnay wa aqwaali alculamaa iyo aqwaashii culummada waxaa inooga caddaaday taxriimu xaaraam inay tahay itikaadu lqubuuri masaajid taas waa musallam oo wax hadala oo ka jira ma jiraan taa waa inoo caddahay laakiin wamaa calaa iyo sidoo kale waxaa inoo caddaaday wamaa calaa man facala daalika kii sameeya dushiisa waxaa ku soo arooray min alwaciid ashadiid waciid daran oo ku soo arooray oo waxa weeye ciqaab cinda allahi subxaanah wa tacaala ilaahay agti maaragtay inuu ciqaab ku leeyahy leanno nebigu waa naclada fa calaynaa marka dusheenna waxaa ah oo waajib inagu ah an nafhama inaan fahanno macna alitikaadi almadkuur macnaha itikaadkaa la soo sheegay inaynu fahanno ayaa waajib inagu ah xataa naxdara ilaa aynu waxa weye naxdarahu ilaa aan ka digtoonaano oo aynu iska ilaalinno wa huwa kamaa yeli sidaan soo socotaynuna ku fahmaynaa waa khulaaso alawal kan ugu horeeya waxa weeye alsalaatu cala alqubuur qabriyada dushooda in lagu tukado ayaa macnaha ugu horeeya bimacna almasaajid bimacna sujuud in lagu sujuudo qabri oo dushiisa lagu sujuudo xaaraam weeye waana macnaha ugu horeeya kamaa dalla xadiid abi saciid alkhudriy xadiidka abi saciid alkhudri baa ina tusaya oo waxau yidhi ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu nahaa waa nahiyey an yubnaa in la dhiso cala alqubuuri qabriyada aw yuqcada in lagu fadhiisto calayhaa dusheeda aw yusallaa calayhaa ama dusheeda lagu tukado waana xadiis saxiixa waa uu nahiyey buu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam axaadiidtii hore oo aan soo marnayna waad ogtihiin oo faraha badnayd abuyacla iyo keyrkii baa warinaya waana xadiis saxiixa sida sheekh albani raximahullah uu ku tilmaamaya taxdiiru saajid kitaabkiisa marka kaas waxa uu kutusayaa inaan la ogolayn macashaahidku waxa weeye aw yusallaa calayha ay cala alqabri inaad ku sujuudid wakadalika sidoo kale waxaa kutusaya xadiid ibna cabaas ayaa cabdullahi ibna cabaas can inabiy sala allahu calayh waali wasalam ayaa waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa tusalluu ilaa qabrin ha u tukanina qabri xaggi oo qiblada yuu idinka xigin walaa tusalluu calaa qabrin qabri dushiisna ha ku sujuudinina oo ha u tukanina isaguna waa xadiis saxiixa dabaraani iyo keyrkii baa warinaya sheekh albani raximah ullah o saxiixinayaa oo waxa weeye silsila saxiix aljaamic saqiirka iyo ayuu waxa weeye ku saxiixinaya haddaba labadaa xadiidba waxay daliil u yihiin inay xaaraam tahay oo aan la ogolayn in qabri dushiisa lagu sujuudo kaa-ina mankaan ama ha noqdo qabri nebi ama ha noqdo qabri waxa weeye saalix ku doono ha noqdo qabri waa qabri laa farqa sida aynu soo marnay waxa weeye wax qabriga qabri un baa la yidhahdaa qofkii doonaha ku jiro athani qowlka labaad waxa weeye assujuud sujuud assujuud ilayha xaggeeda in loo sujuudo waistiqbaaluhaa waxa weeye la qaabilo bisalaati salaadii lala qaabilo oo uu qiblada kaa xigo waadducaa iyo in lagu baryo intaad waxa weeye qabrigii u jeensatid inaad ilaahay baridid ama salaad tukatid xataa ducada laftigeeda xataa siyaaratu lqubuur haddaad samaynaysid markaad qabriyada salaamtid haddaad ducaynaysid waxaa la rabaa inaad qiblada qaabishid qabrina inuu kaa xiga lama ogola fumata ikhwaani markaas ya xabaashu inay qiblada kaa xigtid lama ogola waa inaad inta xabaashii ka baxdid oo qiblada u jeensatid ilaahay barida ee aynan xagga qiblada kaa xigin xabaashi ayaa la rabaa markaad salaamtid inaad markaas aad ilaahay baryaysid ood u ducaynaysid maxaa u daliila arrinkaana xadiidkii abimarthad alghanawi ayaa u daliila qaala waxa uu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu calayh waali wasalam laa tajlisuu cala alqubuur qabriyada ha ku dul fadhiisanina walaa tusalluu ilayha xaggeedana ha u tukanina imaamu muslim baa warinaya marka macalshaadku waxa weeye juluuska waa soo marnay walaa tusalluu ilayha ay ila alqabri qabriga xaggi ha u tukanina hadduu marka qibladii kaa xigo sow xaggiisa uma tukan iska ilaali weeye marka qaala waxa uu yidhi alimaamu الnawowi raximahu اllahu tacaala fiihi waxaa ku sugan tasriixu nahyi nahyi sariixa oo waadixa ayaa ku sugan oo la nahiyey can isalaati salaadii la nahiyinayo ilaa qabrin qabri in xaggii loo tukado inay xaaraam tahay qaala alimaamu الshaaficiy raximah اllahu tacaala waxa uu yihi imaamu shaafici markuu arrinkaa ka hadlayey akrahu waxaan karaahsanayaa an yucadama makhluuqan makhluuqun in sideedaba horta qof la weyneeyo anigu ma ogoli buy karaahiya agteeda ka tahay ee xaaraam xataa yujcala laga yeelo qabrahu masjidan arrintaa ma ogoli buu yidhi sababtu maxay tahay makhaafata alfitna waxaan ka baqayaa in lagu fidnoobo calayhi iyo waxa weeye isagiina ku fidnoobo oo dhibaata ku dhacdo wa calaa man bacdahu iyo ciddii ka dambaysaba oo min annaasi dadka inay ku fidnoobaan ayaan uga baqayaa buu yidhi marka sidaa daraaddeed qofka marka horeba yaan la buunbuuninin halkaa qabuuraha islaamkaa lagu xabaalo dadkaa dhintay buu la mid yahay sheikh hebel buu ahaa laakiin waa dhintay waxa weeye intaas maanta qabuuraha ku jidha ayuu la mid yahay ha loo duceeyo un faraha laga qaado waka wakadalika sidoo kale waxaa u daliila arrinkaa xadiidkii anas ibni maalikin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu salaam nahaa waa uu nahiyey can isalaati salaadii waa uu nahiyey oo loo tukanayey ila alqubuuri qabuuraha xaggooda loo tukanayey nebigu waa nahiyey calayhi salaatu wassalaam xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo tacliiqa hoos baad ku arkaysaan waxa weeye sheekh albani iyo keyrkiiba ay saxiixinayaan oo ibnu xibbaan iyaa warinaya waana xadiid saxiixa halkaa marka axaadiitaasoo dhan waxay nahiyinayaan in loo tukado xagga qabriga kaina mankan ama masaajid ha ku jiro ama bannaan ha jooge marka halkaa maxaa kaaga caddaaday masaajidkii qiblada uu kaga xabaalan yahay qof meyda inaan lagu tukan karin soo kuma cad ma lagu tukan karo salaadna ku ansixi mayso fiihi daliilun ay xadiidkaa daliil baa ku sugan calaa taxriimi salaati salaaddii inay xaaraam tahay ila alqabri qabri xaggii loo tukado ay inay xaaraan tahay lidaahiri nahyi leannahu daahirka nahyiga ayaa saa keenaya wa huwa ikhtiyaaru annawawiy imaamu nawowi ayaa doortay sidaa qaala almanaawi fii fayd alqadiirka marka uu sharaxayo waxa uu yidhi isagoo xadiidkaa sharaxaya ay macnuhu waxa weeye mustaqbiliina ilayhaa ay idinkoo qaabilaya qubuurtii xaggeeda ha u tukanina oo lama ogola limaa fiihi waxa ku sugan oo waxa weeye min atacdiimi weynayn la weyneynaayo hadhow qofkaa halkaa ku jira albaaliq waxa weeye oo lagu xeel dheeraanayo atacdiim albaaliq ay mubaaliqa ayaa ku sugan sidaa daraaddeed lama ogola liannahu waxay noqonaysaa min martabati almacbuud allah baa la rabaa in loo jeensado soo xaggiisa maaha marka cibaado la samaynayo lama ogola in qabri xaggi loo jeensado uma qaala waxa uu yihi markaa fii mawdicin aakharba waxa uu ku yidhi arrin kaluu baraarujiyey markuu xaaraam ka dhigay in loo jeensado ayuu waxa uu yidhi fa in fa ina dalika makruuhun arrinkaa waa makruuh weeye oo arrin bannaan ma aha oo waxa weye arrin la ogolyaha ma aha fa in qasada haddii uu u qasdiya marka qofkii fa in qasada haddii u qasdiyo insaanun qof haddii u qasdiyo attabaruk inuu barakaysto bisalaati salaadii inuu barako kaga raadiyo fii tilka albuqca meeshaas qabrigaas ku aasan yahay hadduu arrintaa ka tahay waxa weeye faqad ibtadaca waxa uu la yimid bidco uu bidcaystay fi diini diinka maa lam ya-dan bihilaa waxuuna alla idmin waayo inaad tidhaahid anigu salaadaydu barako ayaan kaga helayaa inaan qabri fulaan la tago hadda waa arrin bidcaa wey oo aan bannaanayn dhulka ilaahay ku tukadaa ludi kaas waxa uu tilmaamay masale culummadu ay ka hadlaanoo karaahadaani markay selafku ka hadleen ma karaaha tansiihba mise waa karaaha waxa weeye maaragtay taxriim markaasu waxa uu yidhi walmuraadu karaahatu tansiih laakiin imaamu nawowi raximahullah ayaa tilmaamay waxa uu leeyahay kadaa qaala saasuu yidhi wuu radiyaya kadaa qaala buu yidhi asxaabunaa qeyb asxaabteeda ka midana saasay yaraadeen oo waxay yidhahdeen waa karaahatu tansiih walow qiila buu yidhi haddii la yidhaahdo bitaxriimihi inay xaaraam tahayna lidaahiri alxadiid xadiidka daahirkiisa lagu socdana lam yabcud ma fogaanayo oo sidaasaaba wanaagsan marka xaqiiqadu waxa weeye qowlka saxiixa waa qowlkaa dambe imaamu nawowi litaxriim inay tahay ayaa waxa weeye raajixa wa yu'khadu min alxadiidi xadiidka waxaa laga qaadanayaa annahyu nahyin la nahiyey can salaati salaadii waxa weeye fi lmaqbara qabriyada in lagu tukado salaatuljanasa iyada waa ka duwan tahay oo waa gaar salaatuljanaasa maqbarada waa lagu tukan karaa laakiin qabriga lagu aadin maya dee banaankeeda lagu tukanaya ee salaada kale weeye waxaa la nahiyey in waxa weeye qabuuraha lagu sameeyo fa hiya makruuha waa waxa weeye waa karaahiyo waana karaahiyatu taxriim buu yihi waa xaaraam weeye oo lama ogola halkaa ayuu maray imaamu nawowi raximah ullah culamo badanna waa ku raaceen qaala alcalaamatu alalbani raximah ullah waxa uu yidhi wayanbagii waxaa habboon taasuu sii adkaynayaa an yuclama in la ogaado ana ataxriim taxriimka almadkuur la sheegay waa goorma halka aad ha loogu baraarugo innamaa huwa waxa weeye idaa lam yaqsud hadduunan u qasdiyin qofkii waxa weeye bilistiqbaali qiblada uu la qaabilayey tacdiima almaqbuur waxa tacdiima alqubuur hadduunan u qasdiyin taa weeye wa ilaa haddii uu u qasdiyo inuu weyneeyo qabuuraha iyo cidda ku jirta fa huwa shirkun halkaa mayla fahanteen waa labaa loo kala qaadayaa qofkaa qabriga qaabilay culimmada waa xaaraan bay dheheen soo ma laakiin hadday u raacdo inuu qabriga weyneynayo ama qofka ku xabaalan weyneynayo waa shirki weyn shirki iyo iyo taxriimna kee weyn shirkigii baa weyn marka waa laba dembi baa ka dhalanaysa isagoo marka hore xaaraam ku dhacay oo ficil xaaraama sameeyey iyo isagoo haddana markaa shirki ku dhacay ilaahayna muxuu yidhi lain ashragta layaxbadanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin marka fa huwa shirkun waa shirki buu markaa noqonayaa ee ha la iska ilaaliyo qaala waxa uu yidhi asheikh caliyi alqaari raximahullah fi lmirqaat kitaabkiisa la yidhaahdo ayuu ku tilmaamay arrinka marka ma aha inay dadku inta qaar iska yidhaahdaan waa karaahatu tansiih iyo waxa weeye waa taxriim iyo arrinta shirki baa ka dhalanaya oo waxa weeye shirki baa ka imaanaye arrinta in la iska ilaaliyo weeye marka markuu caliyu qaari uu mirqaadka ka hadlayay waxa uu yidhi walaw kaana haada walaw kaana hada atacdiimu haddii uu noqdo kaasi atacdiim haddii uu noqdo xaqiiqatan waxa weeye oo xaqiiqa uu noqdo lilqabri qabriga uu weyneynayo walisaaxibihi ay qofka qabriga ku jiro meydka uu weyneynayo la kafara waa ku gaaloobayaa almucadimu kii wax weyneeyey soo ma jeeda marka inay shirki tahay marka caliy alqaari waxuuba gaarsiinayaa shirki keliya kuma dhicina waaba ku gaaloobayaa buu leey sababtu waxa weeye ilaahay waxaan ahayn buu weyneeyey oo cibaado ku qaabilay soo ma haddaba in la iska ilaaliyo weeye marka fatashbiihu buu yidhi marka in la shabaho bihi waa makruuh gaaladii in la shabaho oo waxay sameynayaan la sameeyo waa makruuh weeye wayanbaqii waxaana habboon an yakuuna inuu ahaado karaahata taxriim karaahadaasi taxriim inay noqoto oo waana qowlka saxiixa saynu ku celcelinay karaahada waa karaahatu taxriim ay culimmadu leeyihiin markuu imaamu shaafici leeyahy akrahu ay uxarimu weeye agteeda xaaraan bay ka tahay weeye qowlka saddexaad qowlkaa labaad waxaan uga soo gudubnay istiqbaalkii la qaabilayey inuu macnaa itikhaad alqubuuri masaajid yahay walow masaajid bayaan laga dhisine qowlka saddexaad waxa weeye binaau lmasaajidi cala alqubuur in waxa weeye qabrigii laga duldhiso ay calayha ay cala alqubuur laga duldhiso kaasna waxaa la yidhaahdaa itikhaadu lmasaajid ayaa la yidhaahdaa marka xadiidka nabiga nahyigiisa uu ku nacraday yahuudiya nasaare uu leeyahay ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid hadday ku sujuudeen iyo hadday ula jeensadeen iyo hadday masjid ka dhiseen saddexduba waa isku xukun saddexduba waa isku xukun oo qofku sooma dhici karto qabrigii isagoon masaajid ka dhisin inuu salaad ula jeensado oo qaabilo ama ku dul sujuudo kulli waa isku macna weeye mar hadduu u qasado wa qasdu salaati fiiha salaadiina loo qasdiyo arrintaas ayaa qodobka saddexaad uu noqonaya bawaba waxa uu baabeeyey imaamu albukhaari raximahullah fii saxiixii wuxuu u baabeeyey oo baab buu ku keeno baabu maa yukrahu waa karaahatu taxriim waxa la karaahiyeystay waxa weeye min itikhaadi almasaajidi cala alqubuur in qabriyada laga duldhiso masaajid waa la karaahiyeystay huma awrada taxtahu taxta hada albaab waxa uu ku soo arooriyey xadiidkii caaisha radia allahu canha ay tiri ee nebiga ka warisay can inabiy sala allahu calayh wasalam uu qaala yihi nabiga calayhi salatu salaam fii maradi mowtihi markii uu nebigu dhimanayey ayuu waxa uu yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid ayuu yidhi marka qaalat caaisha waxay tidhi u fiirsa xadiidkan caaisha waxay tidhi inta dambe iyadaa ku daraysa waa qowlkeeda falowlaa daalika ay haddaan laga cabsan arrinka noocaasa oo nahyigaa uuna jiri lahayn oo laga baqay haddaan laga baqi lahayn nebiga qabrigiisa in laga duldhista masaajid la ubrisa qabrahu waxa weye qabrigiisa waa lasoo bixina falowlaa daalika haddii aan la aan laga baqi lahayn in qabrigiisa qabrigiisa laga dhista arrinkaa ubrisa waa lasoo bixin lahaayoo banaankaa la keeni lahaa waxa weeye qabrigiisa gayra annahu khushiya waxaa laga baqay oo qolka loogu xabaalay an yutakhada masjida caaisha waxay tilmaamaysaa haddaad weydiisiyoo tirahay sababta nebiga qolkiisa loogu xabaalay waa maxay oo qabuuraha loo geyn waayey caaisha waxay ku leedahay waxaa laga baqay in masaajid laga dhisto oo dadku u qasdiyaan oo hadhow halkaa shirki ka yimaado sidaa daraaddeed ayaa qolkii caaisha lagu xabaalay oo lagu xifdiyey marka dee dadkii ma geli karaan soo ma haddana dee waardiyaaba laga hayaa oo qofna looma ogola inuu arrinkaas sameeyo afaada alxadiidu marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey mancu in la manciyey itikhaadu lqubuuri masaajid in qabriyada masaajid laga dhisto ayuu inoo faa'iideynayaa qaala alxaafid waxa uu yidhi ibnu xajar raximahullah fi lfatxi lbaariga waxa uu ku leeyahay markuu arrintaas sharaxaayo waxa uu yidhi qowlkeeda ay tiri la ubrisa qabrahu qabrigiisa waa lasoo bixin lahaa ay macnuhu waxa weeye lakushifa banaankaa la keeni lahaa qabra nabiy sala allahu alay slam qabriga nebiga baqiic baa lagu xabaali lahaa sow dadkii kaleba baqiic lagu xabaali mayn isagana nebiga baqiic baa la geyn lahaayo halkaa laguma xabaaleen walam yutakad lagama yeesheen waxa weeye calayhi xaa'il meeshaa dayr laguma wareejiyeenoo halkaa nebiga laguma xifdiyeene banaankaa la keeni lahaa walmuraadu macnuhu waxa weeye addafnu in lagu xabaala nebiga khaarija beytihi ayay ujeedaan bannaankaasaa lagu xabaali lahaa sidii saxaabadii oo kale wa haadaa buu tilmaamay markaa arrinkay saas markay caa-isha leedahay wa haadaa qaalatu caa-isha waxa ay tiri qowlkaa qabla ka hor an yuwasaca intaan la waasicin almasjid masjidka almasjid nebigu intaan la waasicin oo qolalkii xaasaskii nebiga qolalkoodii intaan lagu darin oo markii hore uu yaraa ayay sidaa leedahay oo waxa weeye ay tilmaamaysaa walihaadaa buu yidhi sidaa daraaddeed lamaa wusica markii la weyneeyey almasjid annabowi masaajidka nebiga marka la weyneeyey oo waxa weeye la rabay in la weyneeyo jucilat waxaa laga yeelay xujrataha xujradii caa-isha waxaa laga yeelay oo laga dhigay muhallathatan saddex gees baa laga dhigay si aynan masaajidka usoo dhexgelin oo waxa weeye aan la ayna noqon meel lagu tukan karo ayaa laga yeelay xagga shakligeeda ayaa sidaa loo diyaariyey oo waxaa loogu talagalay in aynan qiblada marnaba qiblada uunan qabrigu ka jirin oo qiblada uuna qaabilin qofna xataa laa waxaw ilaa ayna dhicin laa yata-ataa uunan imaanin liaxadin an yusallaa inuu u tukado ila alqabri ma ujeedaa ilaa jihati alqabri marka markii la weyneynayay masaajidka nabiga calayhi sala slam dhowr jeer baa la weyneeyey waa tilmaami doonaa markii cumar iyo ay waasicinayeen dhinacyada kale u waasiciyeen oo waxa weeye dhinacaasba in loo weyneeyo ma aynan aadin markii dambena waxaaba laga dhigayba jaanibka go-aano waxa weeye dayr baa loo derbi baa loo dhexaysiiyey si aan marna u dhicin inuu qof yaraada waa tukanayaa oo markaas uu ku aadsamo qabrigii nebiga calayhi salaatu salaam uu xagga qiblada ka jiro wa haadaa huwa ma hada huwa almacna aladi macnaha uu ishaaray ashaarat caa-isha macnaha wey macnaha ay ishaarayso oy leedahay in xaggiisa loo jeensado falowlaa daalika la ubrisa qabrahu waxay u jeedaa ay macnaha haddii banaanka la geyn lahaa waxay tihi hayra annahu khushiya an yutakhada masjidan ay laga duldhisimaya masaajid laakiin waxaa laga baqay in cibaado lala qaabilo oo xaggiisa loo jeensado ama masaajidba ay ka dultaagaan oo dad inta yimaadaan aan diintii garanaynin hadday doonaan masaajid ka dultaagaan laakiin alxamdu lilah waxa weeye dowladdu waxay mar walba u sameeyaan waxa weeye dad u diyaarsan culummadii oo ka naayinaysa dadkii oo u diyaarinaysa oo caddaynaysa iyo waxa weeye askartii oo u diidaysaba in qabriga nebiga calayhi salaatu asalaam lagu sameeyo wax khalada walmuraadu marka waa addafnu in lagu xabaalo khaarija beytihi taas ayaa loo jeeda wuxuu yidhi markaa qowlu caaisha radia allahu canhaa qowlkan ay leedahay haadaa yadullu waxa uu ku tusinayaa oo ku waadixinayaa dilaalatan waadixa dilaalo cad ayuu ku tusinayaa calaa ana asabab sababta nebiga halkaa loogu xabaalay inay tahay casaa waxaa laga baqay an yubnaa calayhi masjidan in masaajida laga dhisto ama xaggiisaba loo tukado idan falaa yajuusu marka ma bannaana haddii qabrigii nebigaba la diiday waayo marka qofka maanta ay habboon tahay qabrigiisa in masaajid laga dul dhisto ma habboona weeye waayo afdalu lkhalqi ayaa la diiday in arrinkaa lagu sameeyo marka qowlkaa xaafid ibni xajarna saasuu tilmaamayaa inaan maqbarada iyo waxa weeye kulligeedba aan la ogolayn marka khulaasadiisuna waa intaa asalka taas intaas unbuu tilmaamayaa oo waxa weeye uu inagu sii adkaynaya waxaana ka dhalanaysa tacdiim oo qofkii inta la weyneeyo in hadhow markaas ay meeshaa ka soo baxdo in waxa weeye shirki iyo dhibaato ay halkaa ka timaado qaala ibnu qudaama raximahu llahu tacaala isaguna waxa uu yidhi qaalat caaisha qowlka caaisha isagoo sharaxaya waxa uu yidhi caaisha radia allahu canhaa qowlkeeda inamaa lam yubras nebiga qabriga nebiga waxaan loo soo saarin qabri rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam waxaa loo halkaa loo geliyey oon loo soo saarin lian laa yutakhada masjidan inaan masaajid laga dhisan taas ayuu isaguna tilmaamay ibnu qudaamana sababtu maxay tahay walianna tajsiisa takhsiisa alqubuur in qabriyadii lagu khaas yeelo bisalaati cindaha soo jeedid agteeda in lagu tukado oo salaad lagu gaar yeelo arrinka noocaasa nahaa sal allahu calayh wasalam nabigu waa nahiyey lamana ogola oo waxa weeye wax la ogolaya ma aha yushbihu waxa uu shabahayaa marka maadaama nebiguna nahiyey wuxuu shabahayaa oo u ekaanayaa tacdiim al asnaam sanamyada ayay ag istaagi jireen oo u sujuudi jireen oo waxa weeye ay weyneyn jireen sidaa daraaddeed marka si aynu u shabihin ayaa la inoo diiday oo la inoo diiday amaa nebiga cilad kalena waa jirtaa oo xadiidka kale baa soo aroorayoo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiid baa jirta laga wariyey oo odhanaya nebiyadu meesha ay ku dhintaan baa lagu xabaalaa barta ay ku dhintaan ayaa lagu xabaalaa laakiin maxaa fadli badan kee fadli badan sideeda qofka in masaajid lagu dhex xabaalo ama guri lagu dhex xabaalo iyo in qabuuraha la geeyo dee waxaa fadli badan sida imaamu axmed iyo ay tilmaameen waxa weeye in lagu xabaalo meesha muslimiinta lagu xabaalayo sababtu maxay tahay ducadii iyo baryadii iyo dadkii soo siyaaranayay kulligood ayaa waxa weeye u ducaynaya oo waxa weeye halkaas u ducaynaya sidoo kale waxa weeye nebigu waa ka duwan yahay isaga calayhi salaatu wasalaam oo si gaara ayaa arrintaa halkaa loogu xabaalay marka imaamu axmed iyo waxay tilmaameen qowlkaas uu soo guurinayo waxoogaa dheer uu soo guurinayo maaragtay ibnu qudaama inay wanaagsan tahay in qofka bannaanka lagu xabaalo si aan looguna fidnoobin ducadii iyo wanaaggii dadku u ducaynayeen islaamkaana uunan uga qadin mhm sidoo kale waxaa loo deliishanayaabuu tilmaamay waa khulaasaynaynaa kalaamkiisa waxa uu tilmaamay in loo deliishanayo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo xilligii nebiga dhintay oo waxa weeye dadka ugu fadli badnaa bacda alambiyaa waxa weeye waxaa lagu wada xabaalay oo nebigu uu joogay kulli waxaa lagu xabaalay baqiic oo halkaasaa la wada geeyey ha iyo uxud iyo waa tii lagu xabaalay amaa in nebiga halkaa lagu xabaalo iyada xadiidkan kalaa soo arooray yudfanu lambiyaau xaysu yamuutuun xadiidkaas oo saxiixaa soo arooray nebiyada waxaa lagu xabaalaa meesha ay ku dhintaan lagama naqliyo oo lagama raro bartoodaasaa lagu xabaalayaa waana xadiid saxiixa imaamu ayaa werinaya maaragtay waxaa la wariyey isagoo maaragtay imaamu tirmidi iyo keyrku a warinaya xadiid saxiixa marka taana wuu tilmaamayaa ibnu qudaama wa kayruhu calaa kulli xaal halkaa kalaamkaana khulaasadiisu waxay tahay kalaamka ibnu qudaamana xoogaa dheeryahay khulaasadiisu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii waxa uu ku tusayaa in qofka bannaanka lagu xabaalo oo aynan habboonayn iyo ficilkii saxaabada kulli saasuu ku tusaya laakiin nebiga isaga waa min khasaa'isihi si gaara oo khulaa isaga khaas u ah ayaa halkaa loogu xabaalay si aan dadku ugu fidnoobin leanna waxaybay yidhahdeen culummadu waa qabri nebi nebiyadii oo dhan qabriga la huba maanta oo keliya adduunka saaran waa qabriga nebi maxamed alayh isalatu wasalaam qabrika qabriyada kale oo dhan meelahan ay ku sheeg sheegaan wax saxiixa looma hayo wax saxiixa looma hayo marka nebiyadii haddii ay maanta marka meelayba iska haddaa dimashik iyo waxay yidhahaan nebi yaxyaa ku xabaalano xagga nebi baa ku xabaalano meel walba qolaa mid iska calaamadsatay lama hayo laakiin wax aathaar saxiixa looma hayo marka nebi maxamed oo la hubo hadday qabrigiisa bannaan ka heli lahaayeen kuwa qabriga sheekh jaylaani iyo sheekh aweys iyo u wada tegayo ku dawaafaya maxay samayn lahayen ya waa cajiib hadda ka hor baa oday adeerkay wuxuu iiga sheekeeyey waxaa dhacday buu yidhi u fiirsada soomaalidu quluwiga meesha ka gaadheen nin baa xajka soo aaday xaggaa iyo wuxuu kasoo xajiyey dhulkaas xudur ayuu ka soo xajiyey marka safar dheer buu galay waa xajiyey xajkii waa dhaafay marka wuu daahay diyaaraddii waxbaa la daahay adugu waa daahay xajkii wuu ka daahay marka maalintii carafa waa dhaaftay leannahu xajkii waa dhaafay soo ma yowma caraf waa dhaaftay xajki waa dhaafay marka ninkii markaa xajkii markuu dhaafay nin cilmilana ma ahayn culummadii kolle meeshii jooga waxay ku yidhahdeen sanadka dambe soo xaji haddana iska dhamaystira xajkaaga oo masjidkii nebiga iyana wuu tegay oo qabrigii nebigu soo salaamay waa soo noqday uu oday adeerkee nin waayela wuxuu iga sheekeeyey ninkii oo soo noqday ayaa oday meesha wadaad shiikh ka ahaayo oo suufi ahaayo axkaamuleh baa wuxuu ku yiri shiikow saasaa igu dhacdayo xajkii waa dhaafay sanadko saasaa igu dhacday maxaa samaysay buu yii halkaasaan tego halkaas tegayo qabrigii nebigaan qabrigii nebiga ma tagtay buu yihi ha xajkuuma dhimana bu xajkaaga waa saxiix bi haddaa qabrigii nebiga tagtay ka warrama marka ya ninkaa dhan xajkiisii dhammaa wuxuu ka dhigay qabrigii nebiguu tegi arrinka noocaasa marka waxay kutusaysaa guluwiga iyo jahliga meesha uu dadka gaarsiiyey ayay arrinkaa kutusaysaa nebiguna waa uu nahiyey calayhi salaatu wassalaam waataynu soo marnay fa ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah waxa weeye kuwii ka samaysanayey qabriyada nebiyada ka samaysanayey alkhulaasa khulaasada waxa weeye haddaan mar labaad kusoo celinno ana itikhaadi almadkuur fi laxaadiid axaadiidta lagu sheegay oo aynu soo marnay almutaqadima inoosa wada horumartay yashmalu waxa uu koobayaa oo soo wada gudagelaya kulla haadihi almacaani macaanidan oo dhan waa soo gelaysaa kulli almacaani thalaatha waa soo gelaysaa fa huwa haddaba haddii ay saa tahay waxa weeye waa min jawaamici kelimihi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ereyadii koobnaa oo la siiyey weeye oo macnaha badan xambaarayey ayuu noqonaya wa min almacluum sida macruumka oo la ogayna waxaa weeye oo macruufka oo la garanayo ana almasaajid masaajida waxa weeye wa ana almasaajid ha wa ana lilmasaajidi masaaj so lil idii qormeyo wa ana lilmasaajidi masaajidi dowran macnaha kaalin xoog lebay ku leeyihiin waxa weeye maaragtay oo muhiima ayay ku leeyihiin haaman aada iyo aada muhiima ayay ku leeyihiin fi lislaami islaamka dhexdiisa masaajidda waxay ku leeyihiin dowr xoog leh soo ma diintii baa lagu bartaa waa lagu cibaadaystaa allah subxaana wa tacaalana waxa uu yidhi fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalun laa tulihim tijaaratu walaa beyc can dikri illah marka maxaa laynoogu idmay in masaajida la dhiso oo kor loo qaado keliya in ilaahay lagu caabudo cid kale haddii lagu caabudo ama cid kale loo leexiyo xaaraam ayay noqonaysaa marka calaa kulli xaal khulaasada waxaa weeye inaan la ogolayn in masaajidii laga dhigto meel cid kale lagu caabudo lama ogola in waxa weeye qabuurihii inta la tago laga dul samaysta masaajido ama binaa laga samaystana lama ogola oo waa taxriim wey arrinka noocaas oo dhan xaaraam wey sidoo kale ibnu cabdilbari ayaa isagoo sharaxaya isagana qowlka qowla nabiy sala allahu alayh waali wasalam waan soo khulkhulaasayna waqtigan ugu dheeraaday allahuma laa tajcal qabrii wathanan ama laa tajcal qabrii wathanan isagoo sharaxaya xadiidkaas aynu shalana soo tilmaanay lacana allahu qowman itakaduu qubuura anbiyaahi masaajid ayuu waxa uu ku tilmaamay isaguna haddii masaajidka xaggiisa loo tukado ama waxa weeye maaragtay salaad lala qaabilo inuu noqonayo sanam oo kale sababtu sanam waxaa la yidhahdaa wixii xag inta la taago cibaado lala qaabila moogta ayaa sanam la yidhaahdaa ma aha keliya waxa weeye dhagax la qoray iyo keliya sanam ku noqon mayo wax walba oo waxa weeye xaggiisa cibaado lala qaabilo wuxuu doonaba ha noqdee sanam weeye baa la odhanaya waayo cibaadada ilaahay keliyaa leh cid kalena looma ogola allahu aclam billahi tawfiiq